waxaan joognaa garoonka caalamiga ee aadan cabdulla cusmaan aadan cadde waxaana kusoo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo siddeed iyo toban qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada baluuj ee waddanka koonfurta suudaan iyagoo ka soo baxay marka hore qartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi baluuj la yiraahdo waxaan rabaa waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada kenya oo muwaadiniin kenya ka qaadaya waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dowladda kenya gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane aadan barre ducaale oo qeyb weyn ka qaatay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo arintan walwal badan ka qabay isla markaasina si toosa ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane abshir cumar jaamac huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqaynaya arrintan waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda kusoo laabteen waxaana sidoo kale hadda ay dowladdu aada culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqaynayso oo ay u xil saartay diblomaasiyiin dadka maanta yimid ee dhallinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeenna koonfurta suudaan ambasador camey iyo counsilor maxamed cali sidaasoo kale waxay ka shaqaynayeen diblomaasiyiinteenna xuduudaha kala duwan ee suudaan iyo etoobiya iyo dhinacan kale ee suudaan iyo south sudan intaba ay ka shaqaynayaan iyagoo weliba haddana ka shaqaynayo safaaradda aan ku leenahay suudaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiina aad u adeegteen sidaasoo kale waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto in dadka soomaalidu ay iyaga isku talagalaan oo iyaku ay isu gargaaraan oo iyaku ay iskaashadaan oo iyaku ay wax isu qabtaan waxaanan ku baaqayaa dowladdu way dadaashay qeybtii kaga aadanaydna way qabatay waxaana rabaa dadkeennu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hogaaminayo wasiir huruuse oo xiriir joogtaa isaga iyo wasiir cali balcad intuba ay xiriir joogta ah la sameynayeen dalalka kale oo etoobiya ay ka mid tahay suudaan ay ka mid tahay koonfurta suudaan ay ka mid tahay dal walba waxaa laga baryayay in dadka soomaalida lasoo dhoweeyo in dadka soomaalida loo fududeeyo shaqadana weli waa socotaa shaqadu waa bilow laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool koonfurta suudaan u ballanqaadaynaa ku nool suudaan aan u ballanqaadaynaa in dowladdu aanay waxba kala hagranayn oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan